بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شاء الله وحين هلكان كبلاوينا كتابك اللي يراهدو سفينة النجاة safiinaan bilaabaynaa safiinuhu waa safiinatu najaat iyo safiinatu salaad midka hore ayaynu hormarinaynaa inshaa allahu tacaala haddaba safiinaha shiikha qoray baan sadaro yar ka sheegaynaa inshaa allahu tacaala waa sheekhii caalimka ahaa ee weynaa ee faqiiha ahaa ee magaciisa la dhihi jiray la dhihi jiray saalim bin cabdillaahi bin sacad bin cabdillaahi ibnu sumayr alxadrami ashaafici sheekh yamaniyabuu ahaa reer xadramo ah waxaa lagu dhaglay magaalada la yihahdo wuxuu ku dhashay di asbax oo ka mida magaalooyinka hoos yimaada xadramowt waxuu sheikhu ka dhashay qoys ahlu cilmi ah culamo iyo umaro iyo qudaad iyo dad wanaagsan ay ka buuxaan qoyskaas ayuu ku dhex barbaaray kana dhashay qur-aanka uu bartay wuuna sugay deedna ishtaqala biiqraa'ihi inuu dadka baro bou ku shuqloomay fa sumiya mucalliman markaasaa mucallim lagu magacaabayo mucalimnimadaasna wuxuu yidhi isdilaaxun xadramiyun waa afgarad reer xadrami oo reer xadramowt ay ku idlaaqaan qofka dadka qur-aanka bare mucalim dhahaan dee waa inagoo kale sida qofka dadka qur-aanka bara aynu mucalim aynu u niraahno waa sidaas marka wuxuu yidhi sheekh la dhihi jiray cumar bni xaamid waxaan u malaynayaa mucalimnimadaasi isilaaxaas inay ka qaateen xadiidkii bukhaariga ku yaalay cuثmaan binu cafaan laga wariyey radia allaahu canhu uu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam khayrukum man tacalama اlqur'aana waxaa idinku khayr badan kan qur-aanka barta wacallamahu dadkana sii bara marka mucalim baa la yidhaahdaa tacalama اlqur'aana wacallamahu mar hadduu yahay dee waa mucalim sheikhaani duruusta cilmiga ayuu ka bartay aabbihiis culimo uu ka mid yahay iyo culimo kaloo tiro badan qarnigii saddex iyo tobnaadii hijirada weeyaan kitaabku wuxuu qoran yahay ilaa boqol iyo toddobaatan sano meelahaas culuumtau faafiyey wuu akhriyey dulaabta iyo culimooyinka iyo xeraha meel kasta soo qaabilo u yimid ka dhergay cilmigiisa oo ka wabxay dadkaasna waxaa ka mid ahaa dadka ugu waaweyn asayid alxabiib cabdallah bin daha alhadaar alxadaad iyo asheekh اlfaqiih cali bnu cumar baaquuza raggaas baa ka mid ahaa sheikhaani arrimaha siyaasaddana culumta sharciga isagoo yaqaan wuxuu kaloo ka qeyb qaadan jiray arrimaha siyaasadda wuxuu khibrad dheeraada u lahaa hubka iyo noocyadiis sheekhan safiinaha qoray xilligaas dowladda hindiyaaba loo diray dowladdii la dhihi jiray addowla alkahiriya inuu khabiir caskariya usoo doorto arrimaha madaafiicda iyo hubabka iyo waxaas wuuna sameeyey hubka noocyadiisa qeybo ka mid ah oo casrigaa wuxuu ka soo gaday singafuura meesha la yidhaahdo markaasuu xadramowd usoo diray wuxuu ahaa dadkii ka qayb qaatay sulxii iyo heshiiskii dhex maray beyna yaafici wadowla alkahiriya yamantaa qayb qaybsanayd oo kala gogo-nayd sulxii iyo heshiiska afgaradka lagu gaaray dadkii u qumay mid ka midu ahaa waxaa la tashan jiray oo mustashaar uu u ahaa suldaankii cabdalla bin muxsin talaa uusan wax ku lahayn oo wax ka go-aamin shiikhan safiinaha qoray ma uu soo saari jirin suldaanku waagii dambe suldaankii shiikha wuu khilaafay taladiisiba uu la gaar noqday keligiisbaa uu iska daayey inuu shiikha la tashado shiikhu marka arrintaa waa ka carooday waana ka tegay hindiya oo aaday waagii dambe hindiya inta ka tegayna wuxuu tegay jaawa oo indunuusiya ayuu tegey halkaasuu ka deegaan yeeshay shiikhan kaleo kaashif kale dee waa wadankaas jaawa weeyaan wuxuu shiikhaan ahaa kitaabka qoray min ahli salaax dadka salaaxa iyo wanaagga ehelkiisa ah dikriga joogto dikrigiisu iska yahay qur-aanka ilaahay aada u akhriya ayuu ahaa waxaa la tilmaamay qur-aanka inuu khatimi jiray isagoo dawaafaya kacbada inta uu dawaafayo qur-aanka uu dhammayn jiray kun laba boqol toddobaatan iyo kowdii hijirada ayuu halkaas wadankaas ku dhintay indunuusiya kutub badan buu qoray safiinahana ka mid a camalkiisa iyo wixiisa camalkiisu in ikhlaasa ilaahay dartii ahaan waxyaalaha ugu waaweyn kitaabkani wuxuu ka mid yahay kitaabaha aada u faafay wixii daacadnimo iyo ilaahay dartiis lagu qoro waa arrin cajo badan weeye marka qabuul baa ilaahay siiyey ayib waxaa sharxay rag badan waxaa ka mid a moxamed nawowi aljaawi laakiin shiikhaas kitaabka waana sharxay waa kaashifka kaashifu sajaha intaan soonka ka hadlaysana shiikha safiinuhu ma lehe shiikhaasaa ku daray safiinaha inta soonka ka hadlaysa fasalada soonka shiikhaas baa ku daray moxamed nawowi aljaawi ayib mualifka ikhlaaskiisa iyo daacadnimadiisa waxay ka muuqatay kitaabkiisa kitaabkiisaan qabuul baa ilaahay u qadaray dad baa inta kutub qoray aysan meesha dhaafin dadna ilaahay waa u faafiyaa kitaabkan caalamka islaamka waa ku faaf dulaabta iyo culimooyinku way haystaan way akhriyaan way akhrisaan way xafidaan xataa meelaha laga faafiyey waxaa ka mid a wadanka bilaadulxadramiya waa yamanta iyo iyo iyo manaadiqda kaloo yamanta ah waxaa kaleoo kitaabka lagu daraaseeyo laga faafiyey raabidooyinka iyo arbidada iyo madaarista xarameyn shariifeyn maka iyo madiina iyo macaahidooda waxaa loogu dalay muqararka wuxuu kaloo kitaabku gaaray sharq alqaarat alifriqiya qaaradda ifriqiya ama afrika sharqigeeda bariga afrika wey geeska africa waxaa ka mid a kal xabashati wadanka xabashida ethoobiya wa suumaal wa tanzaniya wa zanjibaar wa jusr lqamar waxaasoo dhan buu gaaray waddamadaasoo dhan meel kasta waa yaallaa waa laga akhrisanaya wuxuu kaloo gaaray fii junuubi sharqi qaarati aasiya qaaraddan dhano aasiya sharqigeeda yaa qaaraddaasna wuu gaaray iyo junuubkeeda kitaabkan waxaa lagu tarjumay ilaa luqaatin mutacadida carabi kaliya maaha luuqado kale loo tarjumay wadamo kalea luuqadahooda loogu tarjumay safiinihio luuqooyin kale ku tarjuman bay akhrisanayaan oo daalacanayaan oo raacanayaan waa kitaab ilaahay qabuul iyo barake siiyey shuraax aada u tiro badan buu kitaabku leeyahay aada u tiro badan kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid a kaashifu saja ayaa ka mid a naylu rajaa baa jira nasiimu lxayaat baa jira mid la yidhaahdo wasiilatu raja baa jira gaayatulmuna ayaa jira inaaratu duja baa jira rag xataa aan shaaficiye ahayn oo madaahibta kale ah baa sharxay kitaabka noocaasa kitaabku weeyaan ayib bismi illaahi ilaahay magaciisa allaha allihii arraxmaani mucamim raxmaanka ahaa ee naxariistiisa khalaa'iqdoo dhan ku camimayey allihii arraxiimi mukhasisu raxiimka ahaa ee naxariistiisa ku gaar yeelayey kuwa mu'miniinta maalinka aakhiro allaha magaciisaan u alifu ku alifayaa kitaabka markuu sheikhu kitaabka qorayay waxay ka dhigan tahay allaha magaciisaan kitaabkan ku alifayaa oo ku jamcinayaa oo ku ururinayaa oo qofku markuu bisinka akrinayo hadba wixii uu samaynayo baa wax uga qadaran yihiin bismi illaahi raxmaan raxiim hadduu yihahdo isagoo cunno cunaya waxay ka dhigan tahay bismi illaahi raxmaan raxiim aan aakulu ku cunaya hadduu wax cabayo bismi illaahi raxmaan raxiim aan ashrabu ku cabayaa siyaalahaas weeyaan marka markuu kitaabka qorayey sidaas baa qadaran bismi illaahi araxmaani araxiim bisinka marka waa barako badan yahay culimmaduna kutubtooda way ku bilaabaan laba arrimood bay ugu bilaabaan marka koowaad waxay ku dayanayaan kitaabka qur-aankaas oo kala bixi meesha u horeysa waa bisinkii bisin buu ka bilowdaa kitaabka qur-aankaa bay ku dayanayaan oo bisinka lagu furfurtay arrinta labaadna waxa weeyaan waxay ku dayanayaan hadyigii nebiga iyo dariiqii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waxaa tawaaturay tawaatur macnawiya warqadaha iyo rasaa'ilka nebigu dirayey inuu bisin ku bilaabi jiray bisinku sidaa ha ahaadee wuxuu leeyahay axkaam fiqhiya bisinku mar waa waajib inaad bisinka akhridid waa waajib waa markaad salaada tukanayso oo faatixada akhriyaysid inaad bisinka akhridid waa lagama maarmaan ayib culimmadu qaar le hoosa loo akhriyo iyo qaar le kor ha loo akhriyo taa waa masalo kale laakiin in la akhriyo waa lagama maarmaan ayib mar bisinka in la akhriyo lama ogolo waa muxaram oo waa xaaraanoo waa shayga muxaramkaa lidaati shay daatadiisa xaaraam u ah agtiisa lama akhrin karo bisinka qof baa khamro cabaya khamradu waa shay xaaraama muxaram weeye inuu bismi illaahi raxmaan raxiim yidhaahdo oo uu afka saaro lama ogola magacii ilaahay baan ku cabayaa bay ka dhigan tahay taasna lama ogolo magaci ilaahay sharafta lahaa shay xaaraama qof samaynaya oo zine samaynaya gogol dhaaf oo khamro samaynaya oo waxaa samaynaya lama ogolo ayib marna waa karaahiyo shayga makruuha daatadiisa u karaahiyeah qof maalan timihii cadcadaa iyo ciradii iyo wixii ka yimid jirkiisa ka soo baxay raba inuu iska tiftifo oo kale shay karaahiye weeye in la iska tifo samaynaya markaasoo kalena waxa weeyaan waa karaahiyo ayib marna waa sunni sunnanimadii hadda waxaa ka mid a marka kutubta la bilaabayo o kale marka warqadaha la qorayo o kale waa sunni in lagu bilaabo oo sunnanimadaasi arrinkaa lagu bilaabayo waa inuu yahay shay muhiim ah oo aan xaaraan ahayn karaahiyana ahayn waxyaalaha liidliitana aan ahayn waxaa la yidhahdaa sa- safaasiful umuur arrimaha hoos hooseeya qof qashin xaaqaya iyo qof candhuuf tufaya iyo qof wax liiliita samaynaya waxba bisin u qaban mayo waxaas waxa bisinka loo qabanayo waa inuusan dikri ahayn dikri maxdiya waa inuusan ahayn dikri ilaahay haddaad akhriyaysid dee maxaa bisin loogu qabanaya isagaaba xus ilaahay ah inuu aada maalan dikri ilaahay buu rabaa inuu akriyo adkaar buu rabaa iyo salliga iyo inuu akriyo bisin waxba loo qaban maayo shaygaa bisinka loo qabanayo sharcigu waa inuusan u samayn wax kaloo lagu bilaabo haddii shaygan sharcigu u sameeyey wax lagu bilaabo dee sharcigu wuxuu yidhi ha lagu bilaabaa lagu bilaabayaaye bisin lagu bilaabi maayo tusaale qof baa rabaa inuu aadaan adimo sida marmar dhacda meelahaas tuulooyinka iyo masaajidada qaar iyo qofkii inuu yihahdo acuudu billahi min ash bismi illaahi raxmaan raxiim allahu akbar allahu akbar lama rabo muxuu bisin ugu qabanaya ilaahay waxaaba loo jireeyey wax lagu bilaabo baa salaadan loogu talagalo loogu aadaano allahu akbar allahu akbar bay ka bilaabanaysa wax kale laga horumarin maayo ayib sharcigaa shaygaan yidhi ha lagu bilaabo marka axkaamtii shanta ahayd waajib xurmo oo xaaraannimaa karaahiyo sunne mubaax ma noqotaa way noqotaa iyo ma noqoto labadaba la yidhi way noqotaa qolada tiri waxay leeyihiin alaabbaa meel ka qaadaysaa kursigan ama rixlahan baa meel ka qaadaysaa meel kalea dhigaysaa inaad dhahda bismi illahi raxmaan raxiim alaabtaan qaadi xagga geysid waa laguu ogolay saasoo kale waa iska mubaax markaas marka waxay ka dhigan tahay bismi illaahi araxmaani araxiim baan abtadi' ku bilaabayaa kitaabii ama taaliifii bisinkaas baa ku bilaabaya isagaa la barakaysanaya bismi illaah allahdaas waa waxaaba la yidhi waa ismulacdamkii waa magaca ilaahay oo weyn oo magaca ilaahay ismulacdamkaada haddii ilaahay lagu baryo ilaahay aqbalo oo dad badan oo haddee ku ducaysay oo aan la aqbalin haddii la arkay maxay noqonaysaa dadkaasi shuruuddii ducada bay qeyb ka mida ka tageen ee magaca ismulacdamka mar haddaa ilaahay ku barido shuruuddiina alla wada timaado waa lagu aqbalayaa wixii allaale waxaa ilahay weydiisato wanaaga imaamu sibaweyhi baaba waxaa la yidhi ta manaam lagu arkay intuu dhinto sheekh naxwaha aada u diyaariyey oo kitaabu sibaweyhi leh maxaa lagugu sameeyey ilaahay waa ijineeyo maxaa ku heshay markaa niri buu yidhi allah waa acrafu lmacaarif inta macrifaah isim macrifaa kan ugu macrifaysan waa allah markaan idhi waa ilaahay jannada baa laygu siiyey buu yidhi allah magac ka caansan ma jiro waa magac ugu macrifaysan wey waa magac ilaahay bismi illaahi ilaahay magaciisa alliha arraxmaani mucamim raxmaanka arraxiim mucamim raxmaan ilaahay waa nicmooyinka waaweyn kan bixiya arraxiimi waa mukhasis raxiim oo nicamta midda yaryar mid allaha bixiyo wey nicamta ilaahay waa mid waaweyn iyo mid yaryar bay iskugu jiraan marka waxaa muhiima in bisinka lagu bilaabo shayga laga maarmaanka oo ahamka kullu amrin xadiid baa yidhi nebigu yidhi calayh salatu wasalaam amar kasta oo dii baalin ahmiyad u saaxiiba shani loo murgo u saaxiibo laa yubda-u aan lagu bilaabin bibismi illaahi araxmaan raxiim aan lagu bilaabin fa huwa aqdac waa mid daba go-an ama abtar waa mid daba go-an ama ajdam waa mid juudaam qaba wixii aan bisinka lagu bilaabin baraka male wey macnaha isku soo uruuriyo waa qaliilu nafci waa maqduucu lbaraka barakadiisu waa go-an tahay nafciisuna waa yeri kitaabkan aan lagu bilaabin bisinka hadduu xataa taam noqdo barakadiisi kalaa si kale ah ayb bismi illaahi marka waa waa dersi dhan weeye allah bismi illaah alliha arraxmaan alliha arraxiim allaha magaciis ayaan ku bilaabayaa buyir innaguna hadda markaan akhrinayno waxay ka dhigan tahay bismi illaahi araxmaani araxiim baan ku akhriyaynaa kitaabka ilaa inagu hadda alifi mayno qori mayne na waa akhriyaynaa allaha magaciis ayaan ku akhriyaynaa alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu xamdi u ahaaday tanna waxaa lagu dayanayaa kitaabka qur-aankaada bisinka qur-aanku markii lagu bilaabay alxamdu lilahi rabbi lcaalamiin faatixadii alxamdu baa kusii xigta xadiidna waa jiraa shay kastoo muhiima aan xamdiga lagu bilaaban inuu daba go-an yahay alxamdu mahad marka bilaabashadu waa labo mid xaqiiqo ah iyo mid ma garanaysaa aan xaqiiqi ahayn shayga ugu horeeyo wax ka horeeya aysan jirin sida hadda bisinkaas oo kale waa bilaabasho xaqiiqo ah xamdigaana hadda waa lagu bilaabadayo waa bilow idaafi ah oo weli muhiimaddii iyo maqsuudkii kitaabka haddaan weli la gaarin shayga ka horeeyo o dhan waa iska bilow alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu xamdi u ahaada mahad dhammaanteed xamdi ilaahay buu u ahaada allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigood ah caalamiin waa maxay waa maasi wallaahi wax allaale wixii ilaahay ka soo haray alcaalam wax allaale wixii ilaahay ka soo haray buu ilaahay rabbigiisi alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu u ahaaday allihii rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda ah allihii abuuray allihii barbaariyey allihii iska lahaa allahaas weeyaan ayib waxaa la leeyahay rabbi alcaalamiin caalamku ciddii wax garanaysa jin iyo insi iyo malaa'ig iyo cid kas ilaahay baa iska leh kulli wax kas allahaas xamdigiis allahaas baa mahad iskale weeyaan alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin xamdigu marka waxay yidhaahdaan culimmadu arkaan buu leeyahayoo waa afar xaamid midka wax mahadinaya kow maxmuud midka la mahadinayo labo maxmuudu bihi xubinka ilaahay lagu mahadinayo waa carabka oo kale ayb iyo maxmuudu calayhi shayga lagu mahadinaya ilaahay waxbuu ku siiyey waxaad keenay inaad maharisid oo aada heshay marka xaamid waa adigaan hadda ilaahay ku xamdinaya maxmuudna waa allaha kuu nicmeeyey maxmuudu bihi waa waa carabka oo kale maxmuudu calayhina waa nicmada siiqaduna arkaantu waa shan siiqaduna waa alxamdu lilaahi iyo wixii la mida xamdigu afar boo u qeybsamaa baa la yidhi xamdu qadiimin liqadiimin xamdi horeeyey alle a- cid horeysay baana leh al ilaahay weeye ilaahay isagu naftiisa waa ku xamdiyey ilaahay markuu yidhi alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin dee isagaa isku mahadiyey alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaab marka waa xamdi horeeyey oo liqadiimin u ahaaday alle qadiima kaas waa qeyb sida hadda aayadda qur-aanka nicma almawlaa wa nicma annasiir ilaahay wakaa xamdina waxaa la yihahdaa xamdu qadiimin xamdi horeeyey laakiin lixaadiثin waxaa lagu xamdinayaa cid gadaal ka timid oo xaaditثa waa ilaahay mahadinta uu ku mahadiyey addoommadiisa qeyb ka mid a ilaahay baa addoommadiisa qeyb ka mid a yaa ku xamdiyey maxay tahay macnaheedu addoommada qeyb ka mid a ilaahay ammaanay nicmo alcabdu addoon baa nicmo leh inahu awaab inahu awaab addoonkaasoo kale ilaahii weynaayo qadiimka ahaa baa addoonkaas ku xamdiyey xamdina waxaa la yidhaahdaa xamdu xaadiثin xamdi cid gadaal ka timid ay la imaanayso waxaana iskale xamdiga liqadiimin cid horeysay waa inaga xamdigeen gadaal baan ka nimid weligeen maynaan jirin laakiin yaan mahadinaynaa allihii weligi jiray waa xamdu xaadiثin liqadiimin xamdina waxaa la yihahdaa xamdu xaadiثin lxadiiث cid gadaal ka timid baa waxay u mahad celinaysaa cid kaloo gadaal ka timid waa sida inaga iskugu mahad celino waa mahadsan tahay shukran thank you kadaa fulaa waxaa la is yidhaahdo o dhan iyo wixii la mida wey waka ma fahante xamdigaas waa gadaal wax ka yimid wey cid inagii baana is isdhahayna xamdigu mar waa waajib marka maalan salaada iyo khudbada jumcada dee xamdiga ku jira faatixada alxamdulilahi xamdigeeda in la akriyo waa waajib khudbadana alxamdulilah waa in lagu bilowdo waa laga maarmaan khudbada jumcada weeye waa waajib marna waa sunni ducada hadda markaad ducaynaysa alxamdu lilah athanaau lilah iyo markaa khatimaysa soo gebagabaynaysidii xamdiga waa sunni marna waa karaahiyo in lala yimaado maba ahaba oo maxay tahay shay karaahiya ah haddii la samaynayo daatadiisa karaahiye u ah waaye marna waa xaaraan shay xaaraana haddii la samaynayo zine iyo xumaan iyo dembi qof samaynaya inuu xamdi la yimaado maaha waaye alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu ahaaday allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa wa bihi billaahi ilaahay bihida allahdaa u celi lilaahidaa u celi wa bihi billaahi ilaahay baan nastaciinu uga kaalmo dalbaynaa calaa umuuri dunyaa adduunyada umuurteeda iyo wadiini diinta umuurteeda ilaahay baan kaalmo u weydiisanaynaa inuu noogu kaalmeeyo arrimaha adduunka iyo arrimaha diinta labadaba labadaba ilaahay kaalmihiisaan ugu baahanna ilaahay oo keliya wey wabihi isaga un yaa baan nastaciinu kaalmo dalbaynaa uga kaalmo dalbaynaa calaa umuuri dunyaa adduunyada axwaasheeda iyo wadiini diinta wasala allahu allaha u naxariis siyaadiyo allaha u naxariisto in la yidhaahdo waxaa ka fiican allaha u naxariis ziyaadiyo ilaahay baa nebiga u naxariisayo u siyaadiyeybe dheeraad baa loo dalbaya wasala allahu allaha u naxariis siyaadiyo wasalama allaha u nabadgelye siyaadiyo naxariistu hadday ka timaado xag rabbi waa raxmad malaa'igta hadday salligu ka yimaadana waa istikfaar aadamiyiinta iyo binu aadamka hadduu ka yimaadana waa tadaruc iyo duco wasala allahu allahw naxariis siyaadiyo wasalama allahw nabadgelye siyaadiyo calaa sayidinaa sayidkeennii sayidkeennii allahw naxariis iyo nabadgelye siyaadiyo sayidkeennii mudanaheennii boqorkeennii muxammadin ah nebi moxamed calayhi salatu wasalaam oo waxaa weeyaan sayid waxaa la yidhaahdaa qofkii mansaada fii qowmihi qofkii ummaddiisa madaxu noqda oo muxuu madax ugu noqda cilmi ama sharaf ama weji waxaa kaloo sayid la yidhaahdaa man kahura sawaaduhu qofka taageeradiisu iyo ciidankiisu tirada ka bato ama waxaa la yidhaahdaa dhibaato daran markay jidho kan xaggiisa loo argagaxo ama waxaa la yidhaahdaa sayid midka dulqaadka badanoo caradu aysan meel ka tuurin intuba nebigu wa ahaa calayhi salatu wasalaam dadka ugu badan baa nebiga calayhi salatu wasalaam raacay ambiyada isagaa ugu dad badan dadka rumeeyey dhibaatooyin markay jiraan nebigu waa loo imaanayey waxa weeyaan xaliim buu ahaa sidaas weeyaan marka sayid waa la dhihi karaa nebiga ummadda kalena waa la dhihi karaa macnayaal badan buuna ku yimaadaa xadiidka odhanaya inama sayidu allah ilaahay unbaa sayid ah ya xadiidka noocaas ma aha in la diidaya inaan nebiga sayid la dhihi karin calayhi salaatu wasalaam ilaa nebigu wuxuu yidhi wiilkaygankana waa sayid marku ka hadlayey calayhi salaatu wasalaam oo xasan iyo xuseen baa waxaa la yidhi waa ahlu jannaha labadoodii sayid marka waxaa gadaal ka yimid buu yidhi oo jiil cusub oo sayid in la yidhaahdo u arkaya kelimad aan ficnayn oo bidca xataa nebiga in la yidhahday qolo diidan waxaaba moodaa inaysan akrin xadiidkii nebigu yidhi ana sayidu walid waladi aadam walaa fakra nebi aadam wixii ka farcamay anaa sayid u ah faanna maaha xadiid saxiixa wey saxaabada qaarkeed baaba sayid lagu sheegay sacd ibnu cubaada ka mid aha sida saxiix muslimka ku taalla marka sayidkeennii muxamadin yaa ha ahaato nebi moxamed aha calayh salatu slam magacyada nebiga kan ugu fadliga badan waa muxamed muxamedna waxaa loo baxshaa qofka tilmaamihiisa wanaagu ay tiro bataan muxamedin khaatami nabiyiina nebiyaasha u dambeeyey khaatimi iyo khaatami khaatama nabiyiina iyo khaatimi nabiyiina soo laba qira ma kii u dambeeyey ama khaatam kii lagu khatimay oo lagu tiimbareeyey oo ugu macnaha lagu daabacay waayo nebiyaasha nebiga waxaa la yidhahdaa waa qof xor ah oo rag ah oo ceeb oo dhan saliimka ah aabba xun iyo hooyo xun labadaba oo sharci loo waxyooday haddii la doono ummadda gaarsii cid lama dhihin haddii la dhaho ummad gaarsii waa rasuul haddii la yidhaahdo adigu ku camal falna waa nebi wasala allahu wasalama calaa sayidina muxamedin khaatami اnabiyiin wa aalihi aalkiisana naxariis iyo nabadgelya ha ahaato nebiga aalkiis waa dadka muuminiinta ah reer bani haashim iyo reer bani mudalib zakada marka laga hadlayo baabu zakaad marka la joogo waa reer bani haashim iyo reer bani mudalib qolada zakada loo diiday ee nebiga aalkiisi way zaka ma qaataan dadka awsaakda waxay isku dahirayaan ma qaataan haddii maxalu duca la maraya halkan oo kaleana jamiicu lmuminiin wey muminiintao dhan waa nebiga aalkiisa iyagaaba ugu baahi badan waay wa aalihi wa saaxbihina nebiga saxaabadiisana naxariisiya nabadgelya ha aato dee aalka horta waa isaga daliil baa kusoo arooray in lagu saliyo saliga laakiin saxaabada waa bilqiyaas iyaga waa looga qiyaastay weeyaan lanna saxaabadu aalka waaba kasii fadli badan yihiin aal aan saxaabo ahayn saxaabada kuwa abaa kasii fadli badan saxaabiyaa la yidhaahdaa qofkii nebi moxamed la kulmay calayhi salaatu wasalaam oo rumeeyey oo rumayntaa ku dhintay kaas baa la yidhaahdaa weliba waa inuu dhulka kula kulmay markuu la kulmayna xilligii nebigu noolaa waa inay tahay intii nebiga nebi laga dhigay waa inay tahay waagii hore nebigu yaraa qofka is arkeen iyo ma aha waan gadaal ka rumayn nebiga markii la dheelmay samaawaadka iyo cirarka iyo cidda kusii arkay laga hadli maayo dhulka ku arka haddii qof manaam nebiga ku arko dee nebigii baan xala arkayo saxaabi baan ahay dhihi maayo waxa weye nebigu intuu noolaa qofkii dhulka ku arkay oo rumeeyey oo ku dhintay baa saxaabi ah waaye saxaabadoo dhan waa caadiliin qolooyinka saxaabada wax ka sheegaya ama saxaabada qaarkood ama kulligoodba kuwa shiica iyo balaayo inay ka mid yihiin waxooda wax ka jiraa ma jiraan wax ka jira ma jiraan saxaabadoo dhan waa cudul weeyaan dad wada fiican weeyaan waxaana ugu fadli badan saxaabada oo ugu sareeya tobankii jannada loogu bishaareeyey abubakr cumar cuثmaan cali sacd bnu abi waqaas saciid bnu zayd dalxat bnu cubaydilaahi zubayr bnu cawaam abu cubaydat bn اljaraax cabdiraxmaan bin cawf tobankaasaa ugu fadli badan iyaguna waa sii kale fadli badan yihiin afarta khulafaa raashidiinta baa ugu horeeya sidayna waxayna u kala horeeyeen siday dowladda u kala hor qabteen abubakar cumar cuثmaan cali waaye saxaabada iyo waaalihi iyo wasaxbi ajmaciina dhammaan cibaaradan waa muhiim hadihi اlcibaara raddun cala raafidati qolada shiicada ay raafidadaa baa lagu radinayaayo saxaabada dura oo wax ka sheega ajmaciina yaalna dhihin bay igu leeyihiin qaar baan haysanaaye saxaabada oo dhan ajmaciina ma ogolin bay leeyihin kuwaa warkooda qabad ma le ajmaciinada cayaar looguma qorin safiina waagaas ajmaciina qoladaasaa la raba in daaqada looga saaro oo saxaabada wax ka sheegay war waa kulligood saxaabada rasuulka madaxay noo saaran yihiin waaye walaa xawla xeelad nooma ahaanin waxaana dhibaya aan kaga wareegno walaa quwata awoodna nooma ahaanin waxaana anfacaya aan ku soo jiidano ilaa billaahi ilaahay kaalmihiisa mooyaane allihii alcaliyi sareeyey allihii alcadiimi weynaa walaa xawla xeelad iyo quwa nooma ahan xeelad nooma ahan wixiina dhibaya aan kaga wareegsano walaa quwata awoodna nooma ahaanin ayb ilaa billaahi ilaa bimacuunati illaahi ilaahay kaalmihiisa mooyaan alliha alcaliyi sareeyey alliha alcadiimi weynaa subxaanahu wa tacaala kaalmaha ilaahay mooyaane annagu xeelad ma lihin quwo ma lihin waa kelimad cajiiba waa lagu wardiyaa waa lagu celceliyaa laa xawla walaa quwata ilaa billaah aafaad iyo dhibaatooyin tiro badan bay waxay ka tahay daawo oo waa la akhriyaa laa xawla walaa quwata ilaa billaah kelimad cajab badan macnaha weeyaan taasina wata waxaa fiican magaca muxameda in lala baxo qofkii magaciisa moxamed la yidhaahdo oo fiican oo hagaagsanna in la weyneeyo oo la sharfo way fiicanta nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam rusushii oo dhan baa lagu khatimay rasuul dambeoo cusub oo xaq iyo diin loo soo dhiibaye ma jiro nebi ciise markuu yimaadana waddadii nebi moxamed unbow dadka ku hanuuninayaa calayhi salaatu wasalaam taasina waa intaas weeyaan qofkii saxaabada ka mid ahoo inta wax xumaaday oo ridda ka dhacday soo noqda saxaabinimadii ma ka budhay mise kama burin waxay culimmadu leeyihiin riddadu de camalka hadday buriso waa ka budhay rag baa yidhi ragna waxay leeyihiin mada waxa weeyaan saxaabi waa la dhahaya waxayna noqonaysaa waxay u taraysaa magaca saxaabinimadaa inaan laga daynin iyo inuu kuf u noqon karo gabar nin kaloo saxaabiga dhalay amba saxaabi baan ahay inuu yidhaahdo isaguna waxa weye gabadha uu kuf u yahay ee laga dayn maayo walaa xawla walaa quwata ilaa billah waxaa layidhi kanzun min kunuusi ljanna waa kayd kaydadka jannada ka mida markaas waa la badiyaa bukhaari iyo muslim baa weriya abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ibnu maaja xadiid cajo badan weeye macsida ilaahay iyo xumaanta xeelad aan kaga wareegna ma lihin ilaa billaahi ilahay kaalmihiisa mooyaan walaa quwata awood nooma ahan daacada ilaahay aan ku karno ilaa bicawni illaahi ilahay kaalmihiisa mooyaane allihii alcaliyi sareeyey allihii alcadiimi weynaa والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب